saddexdii bishii julaay ee sanadkan ayay ahayd markii guddoomiyaha gobolka banaadir muddo bil ah uu u qabtay ganacsatada jardiimooyinka inay kaga guuraan muddo soddon cisho ah iyadoo xilligaasi aanan loo fiirin amarkaasi dhinacyo kala duwan ay ka mid tahay heshiisyadii markii hore ay ku qaateen ganacsatada dhulkaasi yariiso ayaa gabi ahaanba baabi'iye heshiisyadii ganacsatada ay kula wareegeen dhulalka jardiimooyinka ee ay ku dhisteen wuxuuna gabi ahaanba ku tilmaamay kuwa la baabi'iyey isaga oo usoo cuskaday qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay in baahi weyn loo qabo bilicda magaalada muqdisho intaas ka sokow waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ee ganacsatada ee goobahaas degan in heshiis ay dowladda hoose markaas jirtay ee la gashay heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga islamarkaan aan loo marin nidaamkii saxda ahaa oo aan tartan furan laga qaybgelin iyo iyadoo maanta ay jirto baahi weyn loo qabo in bilicdii caasimadaan soo celinno muhiimna u tahay horumarka iyo caasimadda si bulshadu u helaan goobo ay ku nastaan sidaas daraaddeed laga bilaabo maanta waxaa dib oogala noqday islamarkaan la baabi'iyey dhammaan heshiisyadii lagu bixiyey dholalka jardiinooyinka muddo laba bilood kadib ma jirto tillaabo uu qaaday maamulka gobolka banaadir waxayna taasi muujinaysaa in lagu fashilmay fulinta wareegtadii baabi'inta dhulalka jardiimooyinka ee gobolka banaadir ee muddada labada bil ka hor uu soo saaray duqa muqdisho ganacsatada jardiimooyinka waxa ay sheegeen arrin sahlan inaysan ahayn dhulka jardiimooyinka ee hantida badan ay geliyeen in si sahal ah heshiisyadii ay kula wareegeen loo baabi'iyo waxayna sheegeen lacagtii uga baxday in dib loogu soo celiyo haddii heshiiskaasi la baabi'inayo waxaan doonaynaa inay heshiisyadii hore dowladdu ay tixgeliso ama ay amraan in naloo celiyo hantiyadii galay dhismooyinka qaaliga ah ee ku fadhiya malaayiinka dollar waxaan nahay ganacsato soomaaliyeed oo ku soo dhabar adeegtay dhibaatooyinkii dalku soo maray waxaana ku soo shaqaynay duruufo middan ka adag waxaana waaye arag u nahay kartina u leenahay inaan hanti iyo naf iyo maalba aan riski gelinno waana duruufihii dalku ku jiray waxaana aaminsannahay qadarta iyo awoodda alle waxaan ka jawaabaynaa soddon beri ku qaata waxaa idinka yaalla goobaha soomaaliya iyo dhisme ma la qaadi karaa haddaba laba bilood kadib guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa mar kale soo hadal qaaday dhulalka jardiimooyinka dowladda hoose ee hadda ay ku ganacsadaan ganacsatada wuxuuna sheegay dhowaan in la arki doono amarkaasi oo si qasab ah lagu fuliyo iyadoo ganacsatada laga saaraya dhulalka jardiimooyinka ee maalgashiga ballaaran ay ku sameeyeen barnaamijkii ahaa in jardiinooyinkii iyo goobihii danta guud gacanta danta guud lagu soo celiyo taas waa midee naga go-an waa mid aan rabno inuu maaragtay qof kasta oo soomaaliyeed oo dan guud si gaara u haystana uu si nabad a kusoo celiyo haddii kale waqti waxaa ku imaanaya qofkaas oo runtii muxuu ahaa si xooga looga soo celinayo taasna waa qorsho isagana aan wadno arrintaas muddadii aan u qabanay waa dhammaatay waxaa sugayna waxaa waaye farsamadii iyo sidii goobahaas gacanta loogu soo celin lahaa waana socotaa waxaan rajaynayaa in dhawaan aad arki doontaan goobo oo jardiinooyinna ahaa muxuu ahaa qaarna ay dadkii si muxuuaha mutadawaca ay u dhaheen annaga danta guud inuu u noqdaan rabnaa iyo dad aad arki doontaan iyagoo diidan in si xoog ah looga qaadi doono dastuurka ku-meelgaarka qodobka lix iyo labaatanaad faqradiisa koowaad iyo labaad ayaa sheegaysa in magdhow la siiyo haddii dhinacyadu isku raacaan ama maxkamad go'aamiso dhinaca kale qodobka afartan iyo saddexaad faqradiisa saddexaad xarafka b iyo sharciga sivil code dhulka aan beer la tacabo lahayn qodobada toddoba boqol saddex iyo labaatan iyo qodobka lix boqol siddeetan iyo saddex milkiyeen hanti iyo qodobada kale ee sharciga soomaalida iyo diinta islaamka waxa ay ka qabaan dhowridda hantida sida gaarka ah loo leeyahay sharci ahaan muwaadiniinta dhistay dhul uu mas-uul dowladeed oo sharci u lahi siiyey dukumiintiga dhulka muwaadinkuna sifadaasi ku dhistay deegaan ama ganacsi dowladda hoose sharciyan awood uma lahan inay amarto in dhulkaa dhismaha la burburiyo inkastoo badi awaamiirta iyo go-aanada kala duwan ee kasoo baxa gobolka banaadir aanan loo eegin nidaamka sharciga iyo ku dhaqanka dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka u yaallo ayaa khubarada sharciga waxay ku talinayaan in lagu dhaqmo dastuurka kumeel gaarka ee dalka la iskana dhaafo iska indhatirka sharciga dalka u yaallo